taageerada cirka runtii waxay muhiim u tahay dagaalka dowladda federaalka soomaaliya ay kula jirto al-shabaab maadaama ay hoos u dhigayso ama wiiqayso awoodooda abaabul ay bartilmaameedsato hoggaanka al-shabaab runtii kuna qasabtay inay kala firxadaan oo ay waayaan bays loogu hagaago ama ay dagaalada ka abaabulaan diyaaradaha marka si lamida ama daroonka ha noqoto ama diyaaradaha caadiga ha noqoto ee waxbasaasana ay soo gudbi karaan macluumaada halka ay al-shabaab ay ku sugan yihiin waxayna awood ku siinaysaa ciidamada dhulka inay fursad u helaan in ay beegsadaan goobaha ama saldhigyada ay al-shabaab ay ku sugan yihiin intaasoo dhan marka waxay faa'iido u siinaysaa in ay dagaalka uga hor maraan dhanka al-shabaab oo duqayntii ciidamadii dhulka oo helay macluumaad iyo goobaha ay joogaan inay halkaas uga faa'iidaystaan laakiin duqaymuhu runtii keligood guul laguma gaari karo waxaana la qabaa badanaa dadka culummada maaragta dadka ammaanka ku xeel dheeruna waxay leeyihiin dagaalka runtii guul laguma gaari karo haddii ciidamada dhulka aysan la wareegin gacan ku-haynta dhulka la xoreeyo ama la duqeeyo taasina marka waxay muujinaysaa runtii taageerada cirka iyo ciidamada dhulka in ay leeyihiin istaraatiijiyad cad oo wada socota taasoo ay uga faa'iidaysan karaan runtii in ay mar kastaba inay ka faa'iidaystaan si looga fogaado in al-shabaab ay dib u qabsadaan magaalooyinka la duqeeyey ama laga xoreeyey marka ciidamada cirku mar kastaba waxay u yihiin ciidamada dhulka saacidaad ayay u yihiin laakiin ma ahan absolute solutionka ugu dambeeya oo ay guusha ku gaari karaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo macawisley waa tahay axmed dagaaladan guud ahaan muddo laba sana ka badan ayay socdeen marka lagu daro dagaalkan hadda muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday gobolka shabeellaha dhexe oo kale maxay kula tahay caqabadaha dowladda federaalka ciidamadeeda xoogga dalka iyo ciidamadan ay iskaashanayaan ee macawisley ka haysta inay jebiyaan kooxda al-shabaab oo ay si rasmi uga adkaadaan
caqabadaha runtii marka la fiiriyo dagaaladii muddada labada sanaa hadda socday labada kun iyo labaiy labaatanka dagaalkii loogu magac daray howlgalkii black lion loogu magac daray marka la fiiriyo ay ka qayb qaadanayeen ciidamada deegaanka ee dowladdu isgarabsanaya runtii caqabadaha muuqda waxaad moodaa inay jirto in ay habacsanaan ah dhanka isku xirnaanta ciidamada in aysan lahayn istaraatiijiyad midaysa oo lagu dagaalgalo qariirad qoran oo ciidamada macawisleyda iyo ciidamada dowladdu ay qaataan liidka dowladda waxaa moodaa inuu xoogaa qaldan yahay daruufo dhanka waxaa joodaa sahaydii ay ka cabanayaan ciidamada inay jirto dhammaan marka deegaamada xataa la qabsado waxaad moodaa in aan la gaarsiinaynin nidaamkii dawliga ahay oo aan gacanta lagu qabanaynin taasuna caqabaday ka imaanaya meelaha kaleo aad loo fiirinaya waxaa ka mid a in ciidamada ka dagaalamaya meesha ama macawisleyda ha noqdeen ama ciidamada dowladda ha noqdeen xataa ciidamada dowladdu inay kala haystaan tababaro kala nooc ay haystaan sida social mediaha loogu faafinayo howlgallada ciidamada iyo waxaad moodaa in ay u baahan yihiin in lala xisaabtamo hogaanada ciidamada sirta qaranka iyo howlgalladoodoo kaleta in la qariyo iyo in istaraatiijiyad cad oo la evaluation lagu sameeyo labadii sanoo lasoo dagaalamayo wixii ka qaldamay iyo hadday u baahan tahay in taaktikada la bedelo liidka dagaalkana ay dowladda federaalka soomaaliya haysato waana taas runtii meelihii guulaha looga gaaray dagaalkii isis ee ciraaq iyo syriya ka dhacayay ee la kaabsanayay kurdiyiinta yacni liidka waxaa iskala mar kastaba dowladda mashruucana marka waa inuu noqdaa mashruuc wakti leh oo dowladda soomaaliyana ay kula socoto tillaabo tillaabo guulaha iyo guuldarrada la gaaray si horumar looga gaaro dagaalka muddada dheer qaatay
waa tahay ugu dambeyn bal maxaad is leedahay dowladdu waa inay la timaadaa si loo wajaho oo al-shabaab aysan ugu suurto gelin inay marlaba mar kale soo laba kacallayso taasi oo ah walaaca maalmihii lasoo dhaafay ay dad badan qabeen
xalka oo xalka runtii wuu cad yahay waxaana waaye in la mideeyo awoodda ciidamada in la mideeyo hadda dagaalka wuxuu ka socdaa deegaanada hirshabeelle iyo galmudug dhankan puntland marka la fiiriyo waxaa moodaa maamul goboleedka puntland in uu dagaalkooda isku filan yihiin laakiin deegaanadan dhexe in ciidamadooda istaraatiijiyad midaysan loo sameeyo oo ciidamada la mideeyo tababarkooda iyo in ay meel ka qayb qaataan oo centralized laga dhigo howlgalka dagaalka xogaha sirdoonka runtii laftirkeeda in dowladdu ay awood u yeelato inay dadka deegaanka ay adeegsato dhulka la xoreeyana in la gaarsiiyo maamul si dadkaas sababto ciidamada weerarka galaya waa inay ka dambeeyaan ciidamo amnigii sugaya oo ka duwan dadkii macaawisleydaha awooddooda maanta waa loo baahan yahay in ay hoos tagaan sidaa databaan kuu sheegay inay hoos tagaan howlgalka iyo qariirada dagaalka lagula dagaalamaya al-shabaab sababtoo al-shabaab waa koox guurguuraysa oo aan lahayn fadhi loogu hagaago wardoonka diyaaradaha kor ka socda dowladda kuma filna waa inay leeyihiin ayaga xog u gaara oo gudaha ah oo xataa la socda goobaha iyo ay al-shabaab ka howlgelayaan xagga kale marka la fiiriyana lagulama dagaalami karo al-shabaab keliya qori qoriga iyo duqayn duqayntaas waxay burburin karaan guryaha waxay burburin karaan sadhigyada laakiin afkaarta afkaara lagula dagaalamaa sidaas daraaddeed dowladdu inay keento mashruucyo iyo abaabulo looga hortago brobagandada al-shabaab dowladnimada la gaarsiiyo deegaamada laga qabtay shacabkana dib u heshiisiin loo sameeyo si aysa uga faa'iidaysan inay dadka shacabka isku diraan dowladdoodana ay ka hor keenaan